نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد walaalayaal mawduuca sida la sheegay waxa weeye asalaa asalaatu cimaad اddiin salaadu waa tiirka islaamka ee weyn bacda shahaadateyn shahaadateynka iridka laga soo galo islaamka ee labada shahaada lagu soo galo shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah marka qofku uu islaamka ku soo galo tiirka ugu culus waxa weeye asalaa lafdhabartii islaamka wey waxaana laga qaatay cimaaduddiin inay tahay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee tirmidi wariyey ee sanad saxiixa uu ku wariyey ee mucaadi ibni jabal radia allahu tacaala canhu nebiga calayhi sala salaam ka wariyey xadiidkaas oo uu yihi nebigu calayhi salaatu asalaam alaa adulluka calaa ra'si alamri wa camuudihi wa dirwatu sanaamihi miyaanan kuu sheegihayn arrinka madaxiisa iyo tiirkiisa iyo lafdhabartiisa iyo meesha baarka ugu sarreeya miyaanan kuu sheegihayn markaasuu yidhi balaa ya rasuula allah markaasuu ku yidhi ra'su alamri alislaam wa camuuduhu asalaah wa camuuduhu asalaa camuudkiisa lafdhabartiisa tiirka lagu taago teendhadaha marka la dhisayo tiir ayaa dhexda lagaga taagaa haddii kale ma istaagi karto teendhadu teendhadu haddii kale ma istaagayso way dumaysaa guryuhuna acmida la-aan ama tiir la-aan ma dhisnaadaan haddii kale way dumayaan qofkana lafdhabarta ayaa haysta oo haddii kaleeto uu isku jabayaa uu isku dhacaya intaba waxa islaamka u ah oo islaam aanu la taagnaanin waxa weeye salaada haddii salaaddii meeshaay ka baxdo islaamkii meesha wuu ka baxayaa wuu burburayaa wuu burayaa wuu jabayaa ma taagnaanayo islaamki sidaas ayaan u niri waa cimaadu ddiin waa tiirkii islaamka ee asalka ahaa qofkii dhowray ee xifdiyey tiirkaas islaamkiisii ayuu dhowray qofkii dayacayna islaamkiisii ayuu dayacay oo halkaas kaga dayacmay waxaa kaleeto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in islaamku shan tiir uu ku dhisan yahay shan tiir inuu ku dhisan yahay buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami asalaa iyo salaada oo la ogo shahaadada iyo salaada wa itaa'i zakaa zakada oo la bixiyo wa sawmi ramadaan wa xaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiil waliba xadiidka cabdullahi bni cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu hormariya xajka wuxuuna dabamariyaa soonka waxa salaadu ay tahay xukun ahaan waa fardu cayn qof walba oo muslima rag iyo dumar oo qangaara oo caaqil ah caqli leh oo miyir leh waajib bay ku tahay fard bay ku tahay qof kastaa sidiisay fard ugu tahay qof qof ka gudi kara oo ka ridayaa ma jiro qof walba isagaa laga rabaa waa fardu cayn yacni cayn kasta iyo qof walba ayaa looga baahan yahay waajibkaas inuu guto salaadu fadaa'il badan ayay leedahay oo haddaynu fadligeeda keliya kusoo koobno caawa inaynu ka hadalno ayaynaan dhammayn karin fadliga ay leedahay waa wax ilaahay caza wajalla ambiyadiisii oo dhan uu ku waajibiyey ambiyadiisii oo dhan ayuu ilaahay caza wajalla ku waajibiyey ummadihii hore ayaa lagu waajibiyey siduu ilaahay caza wajalla inoo sheegay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu الصalaata wayu'tu الzakaata wadalika diin اlqayima salaada inay ogaan waxyaalihii ilaahay caza wajalla ummadaha hore oo dhan uu faray wey sidoo kale ambiyadii ilaahay caza wajalla ayuu ilaahay caza wajalla uu ku waajibiyey oo faray waxayna ku ducaysan jireen ilaahay caza wajalla inuu ka dhigo kuwa salaada oga oo aad ba u jeclahay siduu ilaahay caza wajalla nooga sheegay nebiy llahi ibraahim rabbi ijcalnii muqiima الصalaati wa min duriyatii rabbana wataqabal ducaa nabiy llaahi muusa wa aqimi الصalaata lidikri inanii ana allahu laa ilaha ila ana faacbudni wa aqimi الصalaata lidikri salaadana og xuskayga u og ayuu ilaahay caza wajala weyy waa ka hadli doonaa in sha allahu tacaala fadaaisheeda waxaan in sha allahu tacaala jeclahay inaan dul maro aayaad iyo axaadiis nebiga calayh salaatu wasalaam ka sugan oo haabita oo saxiixa oo nebigu alay slat slam salaada uu kaga hadlayo bal si aad udhegaysataan oo inuu xusuusanno makaanada salaadu ay leedahay iyo meesha ay ka joogto aayaadka qur'aanka kariimkaa ku badan waxaa ka mid a ilaah caza wajala wuxuu yidhi wastaciinuu biاsabri والصلاة إن الlaha mعa الصاaبرين kaalmaysta salaada iyo sabirka ilahi عaزa wajل wuxuu la jiraa kuwa sabra dad salaada waxaa loo kaalmaysanaya wax allaale iyo wixii dhibao kaa hor yimaada adduunka waxaa loo kaalmaysanaya salaad ma dhihin ilahi عaزa wajل wax kalaa la kaalmay kaalmaysta buu yihi salaada iyo sabirka واstaciinuu bالصbr والصلاة وإنha لكبيرة إlا عlى الkhاشhicيin إlahi عaزa وaجaل wuxuu ammaanay kuwa salaada oga والذiina يumasikuuna bالkitاab وأqاamوا الصلاة إna la نuضيic أجر المصلحيin wuxuu ilahi عaزa وaجaل ammaanay kuwa salaada khaashiciinta ku ah qad أfلaح المؤmiنuun الذiina hm fي صلاaتiهm khاaشhicوun wuxuu ilaahay caza wajalla u ammaanay oo sheegay inay ka badbaadayaan hamiga adduunka iyo dhibaatadiisa iyo welwelkiisa kuwa salaadooda joogteeya siduu yihi ilahay caza wajal ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuc wa idaa masahu alkhayru manuucan ila almusaliin aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun kuwa salaadooda had iyo jeer ka warqaba ee joogteeyahe waktigeeda ku tukada kuwaas ayaa ka badbaadaya oo laga soo reebay dadkaas sifooyinka xunxun lagu sifeeyey ee markii dhibaatadu taabatana welwelkiiyo argagaxa badan markii ay xoogaa nicmo a helaana kibirka badan ayaa ilahi caza wajal wuxuu ka soo reebay kuwa salaada daa'imiinta ku waxaan lagu soo khatimay sifooyinkooda markii la soo tiriyey والذiina hm عlى صلaatihim يxaafiظuun أulaaئika fي جanaaتi mkramuun kuwaas weeye kuwa ilaahi caزa wajala uu ugu nicmeeyey oo ku karaameeyey jannooyinkiisa alla caزa wajal salaada hadday makaanadaas leedahay nebigu عalayه الsalaaةu wasalaam waxaa lagu waajibiyey wakti hore maka isagoo jooga cibaadaadka kale oo dhan iyo waajibaadka kale o dhan zakadii iyo soonkii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo waajibaadkaas oo dhan dib baa loo dhigay ila salaa salaada iyada maka iyada la joogo ayaa nebiga alayh slat salaam iyo muslimiinta lagu faradyaabay lagu waajibiyey habeenkii israa walmicraajda shanta salaadood ayaa lagu soo waajibiyey nebiga alayh salaatu wasalaam intii ka horeysana galab iyo subax ayuu tukan jiray axaadiista saxiixa tirada badan ee bal aan dhegaysano qaar ka mid ah markau nebigu alayh salat salaam uu ka hadlay salaadu meeshay islaam ka joogto wuxuu leeyahay nebigu alayh salaatu wasalaam ataanii jibriil jibriil ayaa ii yimi min cindi illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay xaggiisa ayuu iga yimi faqaala wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow ina allaha caza wajala yaquul ilaah caza wajala wuxuu ku leeyahay inii qad faradtu calaa ummatika anigu waxaan ku faral yeelo ku waajibiyey ummadaada khamsa salawaatin shan salaadood faman waafaa bihinna qofkii wafaye oo keena shantaas salaadood la yimaada calaa wuduu'ihinna isagoo weesadoodii u dhammaystiray wa mawaaqiitihinna waqtiyadoodiina ku tukaday wa rukuucihinna rukuucdoodii dhammaystiray maa inuu rukuucda boobsiiyo wa sujuudihinna sujuuddoodiina dhammaystiray kaana lahu cindii bihinna cahdun aniga wuxuu igu leeyahay oo ah salaadahaas uu oofiyey uu ku leeyahay cahdun ballan buu leeyahay an udkilahu bihina aljanna inaan janno ku geliyo waman laqiyanii qofkii ila kulma qad intaqasa min dalika shay-an arrimaha wax ka dhimay falaysa lahu cindii cahdi maaha qofkii ka tegey iyadoo dhan qofkii wax ka dhimay rukuucda sujuuddeedii dahaaradeedii waysadeedii waktigeedii waxaasoo dhan wax ka naaqusiyey falaysa lahu cindii cahdun ballan ma laha ballan ilahay arkiisa kuma laha maaha qofkii ka tegey qofka isagoo ka tegey meesha kuma jiro xaalkiisu maba yaallo meesha xaalkiisu meesha ma yaallo isago kuma jiro dadka laga hadlayo waa midka wax ka naaqusiyey qad intaqasa min dalika shay-an arrimaha lasoo sheegay qofkii wax ka naaqusiyey falaysa lahu cindii cahdun ballan ma laha agtayda in shi'tu cadabtahu haddaan doono waan cadaabi wa in shi'tu raximtahu haddaan doonona waan u naxariisan taas waa taxta almashiica mashiicada ilaahi caza wajala qofkii wax ka naaqusiyey ayuu ku jiraa wuxuu kaloo leeyahay nabiga alay slat slam xadiis labaad bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa wuxuu bayaaninayaa nebigu alayh salaatu wasalaam qofka iyo shirkiga iyo kufriga waxaa udhexeeya salaada udhexaysa waalkufr tarku salaa salaada inuu ka tago ayaa udhexaysa hadduu ka tago wuu gaaloobay wayaquulu sala allahu alayhi wasalama xadiis kale wuxuu leeyahay saddexaad iclam waxaad ogaataa annaka laa tasjudu lilahi sajda uma sujuudaysid ilaahay hal sujuud ilaa rafaca allahu laka biha daraja ilaahay wuxuu kor kuugu qaadayaa darajo wa xada canka biha khatii'a dembina wuu kaa dejinaya hal sujuudu wuxuu kaloo leeyahay nebigu alayh salaatu wasalaam ina alcabda addoonku idaa qaama yusalli hadduu istaago inuu tukado u istaago utiya bidunuubihi kullihaa waxaa la keenayaa dembiyadiisii oo dhan fa wudicat calaa ra'sihi wa caatiqayhi waxaa la saarayaa madaxiisa iyo labadiisa garab fa kullamaa rakaca mar kasta uu rukuuco ow sajada ama uu sujuudo tasaaqadat canhu way ka daadanaysa garbihiisa iyo qoortiisaa lasoo saarayaa mar kasta uu rukuuco u sujuudo way daadanaysaa dembiyadaas way daadanayaan wayaquulu sala allahu alayhi wasalam wuxuu kaloo leeyahay nebigu alay slat salaam awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama shayga ugu horeeya oo lagu xisaabinayo addoonka maalinta qiyaamo salaatuhu salaadiisa weeye fa in kaana atamahaa haddii uu dhammaystiro kutibat lahu taama waxaa loo qorayaa inuu dhammaystiray inay taam tahay salaadiisi inuu la yimi iyadoo dhammaystiran wain lam yakun atamahaa haddaanu dhammaystirin qaala allahu limalaa'ikatihi ilaahay wuxuu malaa'igta onaya unduruu bal fiiriya hal tajiduuna licabdii addoonkayga ma u helaysaan min tatawucin waxyaalo ziyaada ah salaado nawaafila fatukmiluuna biha fariidatahu oo loogu dhammaystiro waajibkii iyo fariidadii wayaquulu sala allahu alayhi wasalama nabigu alay slat slam wuxuu leeyahay man taraka salaata alcasri waa hal salaad wey salaata alcasri xabita camaluhu salaad casar ninkay ka tagto oo uga tagto isaga oo ulakac uga tegay xabita camalu camalkiisii waa buray waa baaba'ay wayaqulu sala allahu alayhi wasalama isagoo fadaaishii salaada ka hadlaya nebigu alayh slat slam wuxuu yihi man salla subxa qofkii salaada subax tukada fa huwa fii dimmati illaah wuxuu ku jiraa dimada ilaahay iyo ballantiisa iyo cahdigiisu ku jiraa falaa yadlubana falaa yadlubkum allah ilaahay yuu idinka dalbin dimadiisa yuu idinka dalbin bishayin wax isaga cahdigiisa iyo ballantiisa ku jira inaad ku xadgudubtaan ama ballan uu idinla galay aydanaan waxba ka keenin iska jira fain man faina man yatlubuhu min dimatihi bishay qofkii ilaahay caza wajala uu shay ka dalbayo uu ku daba joogo wax ku leeyahay yudrikuhu gaaraya uma yakubuhu calaa wajhihi fi naari jahan markaas ayuu naar weji weji ugu tuurayaa wuxuu kaloo leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam afqalu salaati salaada ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaatu alcishaai salaada cishaha weeye wa salaatu alfajri iyo salaada fajar walow yaclamuuna ma fiihima hadday og yihiin waxaa ku jira ajar la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan iyagooba gurguuranaya ha noqotee oo caloosha ku socda salka ku socda walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an amura bisalaati fatuqaam salaaddii inaan amro oo la aqimo uma amura rajulan dabadeedna aan nin amro fa yusalliya binnaas dadkii uu tujiyo uma antaliqa maci dabeedna aan kaxaysto birijaali rag aan kaxaysto macahum xusamun min xatab iyagoo wata xirmooyin qoryo ah ilaa qowmin oo aan u tago oo guryaha ugu tago rag laa yashhaduuna asalaata salaaddii aan imanayn yani jamaacada aan imanayn fa uxariqa calayhim oo aan ku gubo buyuutahum binaar guryahoodii aan dab ku suro oo aan dab ugu gubo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa min halaathatin min qaryatin walaa badwin ma jiraan saddex nin oo tuulo jooga ama baadiye jooga laa tuqaamu fiihim asalaa oo salaada aan dhexdooda laga ogin oo aanay jamaaco ku ogin oo aanay salaaddii tukan ila istaxwada calayhim ashaytaan ilaa waxa qabsaday oo hantiyey dadkaas shaydaan baa ixtilaalay facalaykum biljamaaca jamaacada laazima fa inamaa yaakulu di'bu alqaatiya ruwaagu wuxuu cunayaa midda ariga midda ka leexata ee dhinac marta ayuu cunayaa wuxuu kaloo leeyahay nebigu alay slat slam isagoo salaada jamaacada ka hadlaya iyo fadligeeda salaatu rajuli fi jamaacatin taziidu calaa salaati arajuli waxdahu hamsan wa cishriina daraja salaada ninku uu tukado fii jamaacatin jamaaca ku tukado taziidu waxay ka siyaadsan tahay calaa salaati arajuli waxdahu ninka keligii salaada uu tukado walow uu cudur la-aan yani isagoo cudurdaar leh meel uu ku tukado khamsan wa cishriina daraja shan iyo labaatan daraje ka sarraysaa wayaquulu sala allahu alayh wasalama man samica nidaa qofkii maqla adanka qofkii maqla falam yaatihi oo aan iman falaa salaata lahu salaad ma laha ilaa min cudrin cudurdaar inuu yeesho maahine salaaddiis waxba kama jiraan wayaquulu sala allahu alayhi wasalama alaa adullukum miyaan idiin sheegahin calaa maa yamxu allahu bihi alkhataaya wax uu ilaahay caza wajalla ku tirtiro dembiyada wayarfacu bihi darajaat darajaatna uu jannada kor ugu qaado qofka isbaaqu lwuduu'i cala almakaari qofku inuu weysada dhammaystiro wa kasrati alkhutaa ila almasaajid masaajidda oo uu tallaabooyinka u badiyo waintidaari asalaati bacda asalaa salaad uu salaad kale ku sugo fadalikum alribaad fadalikum alribaad fadalikum alribaad buu yihi nebigu alayh slat slam sabirka nafta la sabirsiiyo kaas weye wayaquulu sala allahu alayhi wasalama bashir ilmashaa'iina fi dulami waxaad ugu bishaaraysaa dadka socodka badan fi dulami waktiyada mugdiga ah ila almasaajidi masaajida u socda binuuri taami yowma alqiyaama nuur iyo iftiin dhammaystiran ugu bishaaray ayuu leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam salaada waxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah noloshiisa oo dhan shayga waxa weeye uu ku nicmaysto oo ku macaansado uu ku qabowsado noloshiisana salaad la-aan qofka muslimka ah nolol jirta ma aha nolol jiri kartana ma aha mana tirsana in loo tiriyana ma aha oo waxa weye alislaamu yajubu maa qablahu biyuu nebigu calayh salatu salaam qofku islaamka hadduu soo galo wixii hore o dhan xisaab ma leh markaas unbaa looga bilaabi oo buuggiisa la furi buuggiisa markaasaa la furi gaalku markuu islaamku soo galo hadduu islaamo wixii hore oo dhan waa loo dhaafi waa kaanamaa wulida alaan inuu hadda dhashay oo kale u noqonayo marka qofka aan tukan ee muslim haddana ku magacaaban waa qof aan noolayn islaamka xisaab aan ku lahayn oo waxba aana u tirsanayn wax allaale iyo wuxuu sameeyo ton waana ka hadli doonaa xukun taarik salaat waa ka hadli doonaa waxa kaleeto oo ilaahay caza wajalla u faray dadka muslimiinta ah gurigooda inay salaada ku ogaan oo guryahooda ay ka dhigaan guryo muslimiina oo salaadu ay meel ku leedahay oo guryaha ay xataa masaajid ku sameeyaan oo haweenka iyo ay ku tukadaan caruurta iyo raggu ay ku tukadaan nawaafisha ama salaadaha sunnada ah oo masjid ama meel musalla ah guriga lagu sameeyo oo caruurta iyo xaasaska iyo dadka guriga jooga lagu kontarolo oo la weydiiyo siduu ilaahi caza wajalla uu yihi wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka rizqan naxnu narzuquk walcaaqibatu litaqwa waxa la yihi ehelkaaga far oo ku amar salaada oo ku xambaar annaga risq kuma weydiisanayn maxaa risiqa meeshaan loo keena waayo dad badan baa waxay ku cudur daaranaya oo ku marmarsinyoonaya anigu hadde mashquul baana risiqoodii baan iska soo shaqaynaya maanaa maanaa anigu salaadooda iyo maxaan ka oga maxaa i ogeysiiyey salaadooda maanaa dabageli karaa maanaa waxaas ku mashquuli karaa maanaa waxaa weydiin karaa marka meeshaasi cudurdaarka loo gooyo buu ilaahi caza wajalla wuxuu yihi naxnu narzuquka risiq annaga kusiinay risiqaaga anaa kafaalo qaaday bu ilahi caza wajal reerkaaga iyo ehelkaaga salaada ku ogow salaada ku control ambiyadii ilaahayna ilaahay uu ku ammaanayo sida nabiy llahi ismaaciil wa kana ya'muru ahlahu biالصalaati wالzaka wa kana cinda rabbihi mardiya wuxuu amri jiray ehelkiisa salaada iyo zakada iyo amri jiray oo ku xambaari jiray marka qofka waxaa la rabaa gurigiisa inuu noqdo guri salaada laga ogo oo ilaahay caza wajal lagu xuso oo salaadana salaadaha nawaafishana uu ku tukado ninku ama salaada jamaacada ragga waxay ku tahay waajib cala asaxiix culimada qaar waxay yidhahdeen waa fardu cayn qaarna waxay yidhahen waa fardu kifaaya qaarna waxay yidhahdeen sunna mu'akada qaarna waxay yidhahdeen waaba shardi oo salaada maba ansaxayso ilaa biljamaca oo qowlkaas imaam malik iyo ibn xazm oo daahiri oo qayb ka qaatay ayaa ku tegey waxay lehi salaadu waa sard sida xadiiska hadda aan soo sheegnay man samica nida'a falam yati falaa salaata lahu ila min cudrin xadiiskaas bay u daliishadeen oo uu leeyahay nabi cl qofkii adanka maqla oo aan salaada iman wax salaada ma laha haddaanu cudurdaar lahayn cudurdaarkaasna wuxuu noqonaa ima marad wa ima khawf marad inay jiro ku timaado oo cudur aanu la tegi karin inay cabsi timaado naftiisa masalan uu u boqo dil iyo wax saasah cudurdaar saas oo kalea buu ku heli karaa wa ilaa haddii kaleto waa inu salaadii jamaacada u tagaan marka salaada jamaacada afartaas qowl ay ka leeyihiin culimadu waxa ugu raajixsan wallahu tacaala aclam qowlka ah ugu horreeyo ah inay waajib tahay waajib inay tahay farducayn ku tahay ragga acyaanka ah ragga qaangaarka ah inay waajib ku tahay hadday ka tagaan aatimiin ay noqonayaan laakiin hadday tukadaan salaadoodii ansaxaysaa salaaddii waa ansaxaysa laakiin maca alithmi dembi bay qaadeen waxa kaleeto oo salaada lafdhabar u ah khushuuca khushuuca in lagu khushuuco salaad oo ay khushuuc leedahay arkaanteeda u waaweyn weeye oo aanay salaadii la yeelanayn qiimo haddaanay khushuuc lahayn waxyaalaha khushuuca keenayan insha allahu tacala waxbaan ka taabanayaa laakiin waxaan insha allahu tacaala wax ka tiltilmaamayaa oo canaawinta keliya ka tilmaamaya salaada jamaacada iyo fadliga ay leedahay iyo ragga sida looga baahan yahay inay masaajida ugu tukadaan iyo qofkii ka taga salaada waxa kuwa waxa xaalkiisu iyo xukunkiisu noqonay horta fadaaisha ay leedahay salaada oo raggu ay ku tukadaan jamaacada fadligaas weyn ka sokow oo salaada guud ahaan ay leedahay salaada jamaacadu saan sheegnay waxay ka ka badan tahay salaada fardiga qof keligiis u tukado shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan xadiiska laba riwaayadood arrinka labaad salaada jamaacada ilaahay caza wajalla jamaacada uu la tukado qofka wuxuu ilaahay kaga rabaa shaydaan haddii kale shaydaan baa gooni ku cunaaya uu keligiis noqdo shaydaan baa gooni ku cunaaya sidaa yacni weerku u cunayo naaska ariga cidlada maray ee goonida u baxay keligiis ayaa qofka isna keligiis goonida ku tukaday shaydaanku meel cidlaa ugu cunaya marka salaada jamaacada waxay u tahay cismatun min ashayaan shaydaankii bay ka badbaadinaysaa waxay kaleeto oo siyaadinaysaa fadliga jamaacadu wuxuu la ziyaadaa cadadka jamaacada kullamaa laba markay noqdaan way ka fadli badan tahay keligii markuu tukado saddex markay noqdaan way ka fadli badan tahay markay labadooda tukadaan shan markay noqdaan way ka fadli badan tahay saddexdooda markay tukadaan toban markay yihiin way ka fadli badan tahay afar markay yihiin boqol markay yihiin way ka fadli badan tahay jamaaca labaatana ama tobana ama shan iyo tobana way ka fadli badan tahay kullamaa kaana akthar mar kastoo ay badan tahayna kaana adyab ayay sii fiican tahay oo fadli badan tahay ilahay casiisa salaada jamaacada qofkii afartan beri ku tukada oo weliba takbiirada gaara waxa weeye ilaahay caza wajalla wuxuu ka badbaadinayaa naarta iyo munaafaqnimada labadaas afartan cisho hadduu ku tukado jamaacada oo si toosa uu u idraako takbiirada ixraamka imaamka waxa weeye ilaahay wuxuu ka badbaadinaya naar oo baraa-a ka siinaya inuu qofkaas ka badbaado beri kay noqdo iyo munaafaqnimo haya munaafiq intaa iskuma xiriirin karo arrinka shanaad waxa weeye qofku markuu salaada subax u tukado oo jamaacada ku tukado damaanada ilaahay caza wajalla buu ku jira ilaa uu ka gabaldhacsado midda kale waxa weeye qofka ilaahay caza wajalla salaada fajar intuu tukado meeshiisa ilaahay caza wajalla ku xusa ee hadda ragcateynka ku ku tukada wuxuu leeyahay ajr cumra iyo xaja oo buuxda salaada cishaha iyo salaada fajarka gaar ahaan oo jamaaca lagu tukado waxay leeyihiin sawaab gaar ah oo si gaara ilaahay caza wajal uxusaa waa waktiga ee malaa'igtu ay salaadaas ka marag noqonayso malaa'igtu waxay kulantaa salaada casar iyo salaada fajar haddaanu qofkii joogin masaajidka absanti baa loo qoriy ilaahay caza wajalla wuxuu aada ula cajabaa oo jecel yahay salaada jamaacada ah ee badan ee lagu tukado jamaacada qofka salaada jamaacada sugaya waa qof salaad ku jira walow qablaha waktigeeda u yimaado wuxuu ku daa jama ku jiraa salaad buu ku jiraa xukunkii wuxuu haystaa qofkii salaada ku jiray oo kale hadduu masjidka fadhiyo malaa'igtuna way u ducaynaysaa oo inta uu masjidka joogo oo salaada uu sugayo ama kadibba marka uu tukado malaa'igtu way ducaynaysa waxay leha allahuma akfir lahu allahuma arxamhu ilah u naxariiso ilah u dembi dhaaf ayay leedahay fadliga safka hore wuxuu leeyahay fadli gaara dhinaca midigta imaamka waxay leedahay fadli fadli kasii duwan meelaha kale salaada jamaacada lagu tukado ilaah caza wajalla wuxuu u dembi dhaafaa qofkii aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta malaa'igtuna way aaminsanaysaa markii imaamku waladaliin aamiin u yidhaahdo aamiintooda malaa'igtuna way la ta'miinsanaysaa marka qofkii ta'miinkiisa iyo aamiintiisu ay iswaafaqaan iyo aamiinta malaa'igta waxa weye ilaah caza wajalla wuxuu siinayaa dembi dhaaf loo socdo masaajidda oo la aado salaada lagu tukado iyadana fadliga ay leedahay horta ilaahay caza wajalla qofkaas aad buu u jeclaadaa wuxuuna ilaahay ku haraya harkiisa maalinta qiyaama warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid ayaa ka mid a dadka ilahi caza wajalla maalinta qiyaama uu harkiisa ku harayo darajaadka ayay kor qaadaa sida xadiiska haddaan maqlayni oo nebigu calayhi salaam uu yidhi miyaanan idiin sheegahayn wax darajaadkana kor loogu qaado dembiyadana lagu dhaqo waxa weye masjidka oo wax badan loo socdo ayaa keenaysa marka salaada oo la aado jamaacada la aado oo masjidka la aado wax badan loo socdo darajaad baa ilahay kor ugu qaadaa dembiyadana ilaahay wuu ku tirtiraa waxaa loo qorayaa xataa gurigiisa markuu u socdo oo u noqonayo sidii isagoo salaaddii u socdo oo kale ayaa loo qorayaa waxa ilaahay caza wajalla uu ku tirtirayaa dembiyadiisa tallaabo kasta oo uu qaadayo oo gurigiisa iyo kasoo socodkiisa iyo socodkiisa u qaadayo ayaa lagaga tirtirayaa waxaa dembigiisa lagu tirtirayaa marka uu u socdo salaada jamaacada oo uu gurigiisa ku soo weesaysto waysadaas ayaa dembigiisaba dhaqaysa intaan salaada la gaarin waxaa ilaahay u diyaarinaya jannada ugu diyaarinaya diyaafo iyo martisoor qof kasta oo masjidka u jarmaada u gacaraada ka soo noqda ilaahay caza wajalla mar walba uu aado oo u dhaqaaqo ilaahay wuxuu u diyaariyaa martisoor ayaa jannada loogu diyaariyaa cusub marka bal tirso inta martisoor aad meesha ku leedahay qofkii jamaacada aada oo laga hormaro min ahliha wey ilaahay caza wajalla ajirkii oo kaleeto ayuu u qoraa qofkii gurigiisa ka soo baxa oo soo weesaysta isagoo gurigiisa ku soo weesaystay oo salaad soo aaday inta uu soo socdo salaad buu ku jiraa kaanama huwa fii salaa fa huwa fii salaatin ilaa uu ka soo noqdo salaad xukunkeedii buu ku jiraa walidaalika ayuu amray nebigu alay slat slam inaan la ordin maxaa ordaysa salaad baaba ku jirta qof salaad xukunkeedu ku jiraas mar haddaad guriga adoo weesaystay ka soo baxday salaad usoo socoto tartiib baa la rabaa ina usoo socoto kabash kabash iyo ord maaha qofkii usoo baxa salaada jamaacada usoo baxay isaga oo soo weysaystay wuxuu la ajar yahay qofka xaajiga ahee muxrimka qof xaajiya ee xarman ayuu la mid yahay oo ajarkiisa uu leeyahay qofkii salaada jamaacada usoo baxa damaanad ilaahay caza wajalla buu ku jiraa insurance ilaahay agtiisa ah buu ku jiraa maaha insurancega gaalada iyo meelaha maarata xafiisyada lacagta lagu bixiyo ee bilaashka ah ma aha waa insurance ilaahay caza wajalla agtiisa damaanad buu kaga jiraa waxaa qofka salaada u socda intaasoo dhan waa mashiga salaada la aado loo socdo ayay fadaaishaas oo dhan ay ku imaanaysaa waxa weeye qofku markuu u socdo salaada ee lugihiisa uu ku socdo waxaa isku diriraysa malaa'igta mid walba inuu qoro tallaabooyinkaas iyo socodkaas inuu qoro ayay ku dirirayaan malaa'igta ilaahay caza wajal salaada jamaacada oo loo socdo waxay ka mid tahay asbaabta sacaadada adduunka iyo aakhiradaba lagu helo salaada jamaacada oo loo socdo waxa weeye inuu ilaahay caza wajalla uu karaameeyo qofka beytkiisa soo ziyaarta gurigiisa imanay ilaan masjidku waa beytkii ilaahay caza wajalla marka qofka soo ziyaaranaya qof hadduu gurigaaga kugu yimaado waad karaamaynaysa waad martisooraysa ilaahay caza wajalla dadka gurigiisa soo ziyaaranaya salaada u imanaya ilaahay caza wajalla wuu karaamayaa ilaahay caza wajalla wuu ku farxaa addoonkiisa marka uu usoo socdo masjidka isaga oo weyse qaba ayuu ilaahay caza wajalla ku farxaa sida midkiin ugu farxo qofkii ka maqnaa ee safarka ka jiray ee ehelkiisa ahaa markuu soo noqdo sida ugu farxo si ka daran ayaa ilaah caza wajal ugu farxaya marka uu addoonkiisu masjidka u yimaado ee uu soo maqnaado maalinta qiyaamo ilaah caza wajalla wuxuu siinaa nuur taam ah iftiin hortiisa iyo gadaashiisa iyo midigtiisa iyo bidixdiisa ah ayuu ilaah caza wajalla u siinaya waxaa halkan aan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo marka masaajida iyo jamaacada la tegayo kow waxa weeye qofku inuu gurigiisa kusoo weesaysto oo waysada uu soo dhammaystiro arrinka labaad waxa weeye rawaa'ixda xunxun waxyaalaha uraya ee aan fiicnayn inuu ka fogaado toonta basasha oo si gaaran nusuusta ee u taabatay waxaa la mida kasii xun kasii xun sigaarka iyo wax la mida ee uraya ee dadka adyadaynaya ee malaa'igta adyadaynaya ee musalliinta adyadaynaya oo dhan waxaasoo dhan waa laga saaray nebigu calayh salaatu wasalaam uu ka bixin jiray masjidka qofka toonta ama soo cuna uu ka bixin jiray masjidka cumarna radia allahu tacaala canhu qof markuu arko toon soo cunay ama basal soo cunay kasoo kasoo carfayso masjidka uu ka saari jiray wuxuu dhihi jiray nebigu alay slam baqiic buu u saari jiray inta masjidka laga bixiyo kilkilooyinka la qabto labada dhinac laba nin ka qabtaan yaa la kaxayn jiray wax masjidka inta laga saaro yaa waxaa la geyn jiray baqiic yacni qubuurta meesha baqiic ku taala masjidka nebiga alay slam cabaar ka fog ayaa la geyn jiray hadda waxa weeye dadka sigaarka ku cadbaya ee ku dhibaya dadkana way kasii daran yihiin kuwa maxaa yeelay waaba xalaal weeye basasha iyo waxaa la diidayaa masjidka inay la yimaadaan kaasuse waa xaaraan waxa kaleeto oo ka mid ah qofku inuu ziinadiisa masjidka usoo qaato yacni dharkiisa wanaagsan ee quruxda badan ee udgoonka leh inuu soo qaato ilaa dumarka iyo udgoon iyo bukuur inay soo shitaan ma aha ilaahay caza wajal wuxuu ya ayu aladiina aamanuu khuduu ziinatakum cinda kulli masjid marka dhar dharkii hurdada oo kale inuu maaragta masjid ku yimaado ilaahay ku hor istaago waa arrin aan loo baahan aadaabtan aan ka mid ahayn mashiga salaada loo socdo aan ka mid ahayn qofku inuu siinadiisa ku yimaado dharkiisa wanaagsan uu ku yimaado adigu hadda bijaamada bahasha aad ku seexato miyaad la hortegi lahayd hadda haddii lagu yaa boqorkaad qaabilaysaa ama waxaad qaabilaysaa midka shaqada kuma madaxa kuma ada qaabisheen waxaas ugumana tagteen laakiin masjidka ilaahi caza wajal ilaahay markaad hor istaagayso inaad ma maryahaas oo kale aad usoo qaadato ma waxaa la rabaa qofku ziinadiisa inuu soo qaato waxaa kaleeto oo qofka loo bahay adaabteeda ka mid a ducadii khuruujka gurigiisa markuu kasoo baxayo ducada kasoo bixitaanka guriga inuu ku ducaysto ee niyadda salaada uu kusoo baxo bismi illahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah oo gurigiisa markuu kasoo baxay mar masjidka markuu soo gelaya uu kusoo galo ducadii masjidka waxaa kaleeto ka mid a farahiisa inaanu isdhex gelin inta uu salaada ku jiro ama masjidka uu socdo inaanu isdhex gelin waxaa kale oo ka mid a inuu tartiib usoo socdo sakiine iyo waqaar degenaan iyo xasilooni inuu kusoo socdo masjidka oo orod iyo kabash kabash aanu kusoo socon maxaa yeelay salaad buu ku jiraa qof salaad ku jiro ordaayo miyaa jira ma jiro qof salaad ku jiro ordaya marka salaad buu ku jiraa qofku mar hadduu soo weysaystay oo gurigiisi kusoo weysaystay oo masjidka uu socdo tartiib inuu socdo markuu soo gelayo masjidka waa inuu lugtiisa midigta ah waa inuu soo horumariyaa marka uu soo gelayo waa inuu salaamaa masjidka dadkii jooga markaa salaad ay maqli karaan assalaamu calaykum waraxmatullah salaad ay maqla salaan ay maqlayaan iyo dadka agtiisa agagaarkiisa jooga isagoon tashwiish ku samaynayn waa inuu waa inuu ku salaamaa waxaa kaleeto oo adaabteeda ka mid ah in uu tukado taxiyat almasjid inaanu fadhiisan ilaa uu laba ragco tukado labada ragcona waxa weeye masjidka salaantiisa weeye masjidka salaantiisii weeye markuu dadka salaamay masjidka muxuu ku salaamayaa wuxuu ku salaamayaa laba ragcadood wakti kastaba ha noqoto wakti nahyaya xataa awqaat nahy bacd alcasr iyo bacd alfajr iyo wakti kastay tahay waxa raajixa oo culammadu ay leeyihiin hadday salaadu sabab leedahay waa la tukan karaa wakti kastaba ha noqote wakti kastoo aad soo gasho marka masjidka waa tukan kartaa taxiyat lmasjidkaas haddii laakiin iyadoo salaad masalan loo taagan yahay aada soo gasho salaadii bay dhex gashay oo uma baana marka taxiyat lmasjid haddii uu kabihiisa bixiyo haddii uu kabihiisa bixiyo oo meelaha kaba yawga la qaato oo meela gaar aan la dhigo aan lalahayn oo ay noqoto inuu kabihiisa agtiisa dhigo waxaa loo baahan yahay inuu lugihiisa hoostooda u dhigo waxay aada ugu badan tahay dhulkeena iyo soomaaliya iyo meelahaas iyo markii la tago oo qofku kabi u soo qaadanaya ama hortaas udhiga meelaha carabahana way ka jirtaa xaramka oo kale way ka jirtaa xarameynka labada masjid ee maaragtay maka iyo madiina dadka caamada ma yaqaanin wuxuu dhigaya horta sujuuddiisu dhigaya ama qof kale gadaashiisu dhigaya qof kale sujuuddiisu dhigaya waana qalad khata weeye nebigu alay sla slam wuxuu yihi midigtaadana ha dhigin hortaadana ha dhigin ama bidixdaada dhig haddaan ciid joogin haddii kale labadaada lugood dhexdooda dhigo labadaada lugood dhexdooda hoostooda dhigo adiga unbaa ku fadhiisanaya markaa cid kaletana kuma adyadeynaysid sujuuddaadiina ma noqonayso meeshii sujuuddaada ahayd ma noqonayso waxaa kaleeto loo baahan yahay haddii uu soo galo inuu doorto hadduu heli karo dee safka hore inuu fadhiisto midigta imaamka dhinaca xigana hadday u fududaato ayaa fadli badan inuu fadhiisto waxaa kaleeto wanaagsan isaga oo qiblada usii jeeda inuu markaa u fadhiisto oo qur'aanka uu akhristo qur-aanna uu akhristo ayaa maaragtay aadaabteeda salaada jamaacada iyo masjidka imaanaya ka mid ah waxaan halkan insha allahu tacaala ku sheegaynaa bacd fawaa'id fawaa'idda qaarkood oo maaragtay laga helayo salaada jamaacada waxa weeye kow horta ilaahay caza wajalla wuxuu inoo jideeyey dadka muslimiinta waktiyaal mucayana oo ay kulmaan oo ilaahay caza wajalla ijtimaacooda iyo isu tagooda ayaa ilaahay caza wajalla u jideeyey shantaa wakti inaan isugu nimaadno waxaan ku cibaadaysanaynaa isu tagga waktigaas waktiyadaas laynoo xadiday oo laynoo cayinay waxaa kaleeto fawaa'ideeda ka mid a inay keenayso isjeclaan iyo xiriir dadka muslimiinta ka dhexdhaca mar hadday masaajidka wada imanayaan oo salaadii jamaacada ay soo wada tukanayaan inay is arkaan iska warqabaan kii jiran laga warqabo kii maaragtay baahan laga warqabo kii dhibaato ku dhacday laga warqabo kii wax lasoo lasoo darseen laga warqabo kii maqan markaa la tabo waxyaalahaasa imanaya laakiin haddaanay jamaacadii inay daryeelin oo salaaddii inay daryeelin waxay noqonaysaa inay tafaruq uu ku yimaado ayaan isgaran waxaa kaleetoo ka dhasha tacaaruf ka muslimiinta markay masjidka adiyo jeer ku kulmaan oo tacaaruf ku kulmaan inuu dhexdooda tacaaruf uu ka dhaco waxaa kaleeto oo salaad jamacadu tahay in la muujiyo shicaarka islaamka shaciiradii islaamka ee waaweyneyd waana acdamu shacaa'ir alislaam weeye waxaa kaleeto la muujinaya cizadii dadka muslimiinta iyo cizigooda iyo sharaftooda inay muuqato waxaa kaleeto fawaa'ideeda ka mida qofkii jaahilka in wax la baro oo markaa uu meeshii wax ku barto waxaa kale oo ka mid ah salaad jamaacada qofkii salaad jamaacada ka takhallufayey ka harayey in la ge- dhiirrilimo geliyo waxaa kaleeto oo ka mid a fawaa'ideeda ummadda muslimka ah in ijtimaaceeda iyo isutageeda iyo tafaruq la-aanteeda iyo khilaaf la-aanteeda inay maaragtay ay kordhiso oo ay bartaan sidoo kale dadka muslimiinta ah inay naftooda dabdiyaan oo waktiyaal mucayanah oo xadidan ay masaajidda tegayaan inay naftooda dabdiyaan bay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa muslimku inuu maaragtay taagan yahay safkii jihaadka oo kale inuu taagan yahay oo mas-uuliyad uu had iyo jeer dareemo ayay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa dadka muslimiintaa inaanu farqi udhexaynin oo ay safka wada istaagaan kii qaniga ahay kii faqiirka ahay kii madaxda ahaa iyo kii kale to aan madaxda ahayn iyo dhammaan inay istaagaan waxaa kaleeto fawaaidda ka mida barakaaska inuu ilahay kusoo dejiyo ijtimaaca muslimiinta masaajidda ay ku kulmaan waxaa kusoo dega barakaat baa ilahay caza wajalla kusoo dejiyaa waxaa kaleeto ay qofka muslimka u siyaadinaysaa nashaad qofka muslimkaa markaa dadka muslimiinta iyo nashaadkooda iyo wuxuu markuu arko masaajidda isagana nashaad baa u siyaadaya waxaa u siyaadaya xasanaad ilaahay caza wajalla iyo hawaab uu ilahay caza wajalla u kordhinayo dacwadii ilaahay iyo diinta ilaahay dadka loogu yeero ayay maaragtay iyadana ay u kordhinaysaa waxaa hadda insha allahu tacaala aan jeclahay inaan kusoo khatimo waxaan soo sheegay salaada waxyaalaha ugu waaweyn ee lafdhabarta u ah waxa weeye khushuuca khushuuca ilahi caza wajalla wuxuu ku xiray salaada in liibaanta laga helo iyo wanaag iyo guusha addunya aakhiraba inay khushuuc leedahay khushuucaas waxyaalo badan baa keeni kara laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa dhowr arrimood insha allahu tacala muhiima arrin koowaad waxa weeye waxyaalaha khushuuca keena in qofku salaada mar horeba uu isu diyaariyo oo diyaar u yahay waysadii iyo dahaaradeedii iyo isu diyaargaraynteedii uu wakti fiican uu isu diyaargarayo waxaa kaloo ka mid a inuu salaadiisa tuma'niino ku leeyahay salaada xasilooni uu u tukado deg deg aanu ku jirin salaada waxaa kaleeto oo ka mid a waxyaalaha keena khushuuca inuu mawdka xusuusto salaada dhexdeeda inuu mawdka ku xusuusto siduu nebigu alay slat salaam xadiidka uu ku yihi udkur ilmowta fii salaatika salaadaada ku xus mawdka ku xus fa ina arajula ida dakara almowta fii salaatihi laxariyun an yuxasina salaatahu hadduu qofku salaadiisii mawdka uu ku dhex xusuusto waxay u dhowdahay inuu salaadiisa wanaajiyo wasalli salaata rajulin laa yadunnu annahu yusalli gayraha waxaad tukataa salaad nin u malaynaya ama qof u malaynaya salaad dambe inaanu tukanayn arrinka afraad waxa weeye in aayaadka la akrinayo ama aada akrinayso aad tadabbur ku samayso falaa yatadabbaruuna alqur'aan aayaadka macaanidooda aada u fiirsato waxaa kaloo ka mid ah qur-aanka in tartiil lagu sameeyo oo qur-aanka si fiican u akriyo qofka codkiina uu ku wanaajiyo oo waxyaalaha keenaya khushuucay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a inuu ogaado in ilaahay caza wajalla uu u jawaabayo faatixada markuu akrinayo ilaahay caza wajalla u jawaabaya sida nebigu alayh salatu salaam uu inoo sheegay oo qofku markuu yah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilahay wuxuu leeyay addoonkayga waa in mahadiyey saas oo kaleeto inuu marka arrinkaa shucuuriyo ilahay inuu hortaagan yahay oo ilaahay u jawaabayo waxay keenaysaa salaadiisi inuu wanaajiyo waxaa kaleeto ka mid a inuu sutra u tukado sutrada inuu hortiisa dhigo ayaa waxyaalaha khushuuca keena maxaa yeelay nebigu alay sl wuxuu yidhi qofkiin hadduu tukanayo sutro iyo shay ha u tukado si aan shaydaanku salaadiisa uga goynin marka shaydaanku salaaduu kaa khalkhalinayaa waswaas buu kaa gelinayaa dhibaatuu kaa gelinaya marka sutro ayaa loo bahanya in la dhigto inay waajib tahay iyo inay sunna mu-akada tahay waa laba qowl culimmadu ay ka leeyihiin wallahu tacala aclam waxa weeye inuu fiiriyo meesha uu ku sujuudayo meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyo waxyaalaha keenaya bay ka mid tahay in uu khushu- ku khushuuco salaadiisa waxaa kaleeto ka mid a oo iyaduna sunnaha mu-akada inuu fartiisa dhaqaajiyo marka tashahudka uu farta dhaqaajiyo nebigu alay sla sl shaydaanka way kaga adag tahay maaragtay aad bay shaydaanka ugu adag tahay marka uu dhaqaajinayo farta waxaa kaleeto ka mid a suuradaha uu ku tukanayo inuu kala duwo waxaa kale oo ka mid a ducada inuu ku dadaalo waktiyada sujuudda iyo maaragtay marka uu tashahudka u fadhiisto kabacdi waxaa ka mid a adkaarta salaada ka hor iyo kadibba inuu akristo waxaa ugu dambayn muhiim ah inuu ka ka daahiriyo meesha uu ku tukanayo wax allaale iyo wixii mashquulinaya ama sawiro ama waxyaalo calaamaada ama waxyaala maaragtay loo jeedjeedo oo nalal iyo waxyaala saasah wixii mashquulin kara oo mashquulin u keenaya inuu ka daahiriyo oo ka qaado meeshiisa akhiiran ayuha alikhwa qofkii salaada ka taga xukunkiisu muxuu noqonayaa salaada hadduu qofku ka tago salaada sidaas ilaahay u weyneeyey oo kitaabkiisa sidaa ugu xusay oo ambiyadiisao dhan uu ku waajibiyey oo ummadda muslimkaa min fawqi sabci samaawaat nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu yeedhay ilaa fawqa sidrati almuntaha ilaa fawqi sabci samaawaat ilaahay si toosa ugu soo waajibiyey ee loo soo dhiibay ee ilaahay uu jecel yahay addoommadiisa xiriirkii ka dhexeeyey ah qofkii ka tegey waxaasoo fadaa'ila laga soo sheegay ka tegey oo bannaan ku tuuray idinkaan idin weydiinayaa oo jawaabta idinka ayaa ka jawaabaya waxaasoo aayaada iyo waxaasoo axaadiisa iyo waxaasoo fadliya iyo waxaasoo aadaab ah iyo waxaasoo faa'iide ah hadduu banaanka ku tuuray muxuu ya islaamka u haray ayu islaamin baqiya lah muxuu ya islaam kale u sheeganaya wax islaam oo kale oo u haray qofkaas ma jiro xukun ahaan culimadu waxay leeyihiin haddii qofkaas salaada u kas uga tegey kas hadduu uga tegey waa kaafir bilijmac bilijmac bayna alculamaa waxay ku ijmacsan yihiin ku kulansan yihiin oon isku khilaafin inuu hadduu inkirayo oo leeyahy salaad layguma laha iguma waajibin wax saasa uu muujinayo in aanu islaamka ku jirin qofkaas haddii laakiin kasal iyo maaragtay cajisnimo iyo waxyaala saas uga tegey laba qowl bay ka yeesheen qolo waxay qolo qolo waxay tiri waa gaal kii horuu la mid yahay waxuu kaga duwan yahay ama kasal ha uga tago ama caajisnimo ha uga tago ama inkiraar cadba ha uga tage isku mid weeye marba hadduu ka tegay salaada xadiiskii nebiga alay slam ma kala saarin faman tarakaha faqad kafar buu yihi nebigu alay sl slam bayna arajuli wa bayna alkifri kufri washirki tarku salaa nebigu alay sl slam saasu yihi marka annaga maxaa u kala saarsaaraynaa maxaa u kala bixinaynaa mid caajis uga tegey iyo mid wax kale uga tegey nebigu alay sl slam luqa carabiyu ku hadlay waana caddeeyey warka waxay yidhahdeen marka wax kale oo loo baarbaarayo oo loo raaraadinayo male sidaasuu yidhi nebigu alayh sla salaam weeye xukunkaan ku xukumaynaa qofkii ka tegey wuxuu doonaya uga tago isaga ilaah iska dhexaysaa laakiin gaalnimo ayuu siduu nebigu alay sla slam ugu xukumay uu u yahay qolna waxay tihi maya xadiiska kaleo sidii xadiiskii horo ayay weheshadeen xadiisku horaan lahayn uu yidhi nebigu alayh sla salaam qofkii la yimaadana ballan buu ilaahay ku leeyahay qofkii aan la imaanna oo wax ka naaqusiyana ilaahay ballankuma laaho ilaahay hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana waa unaxariisanaya waxay yidhahdeen hadduu doonana waa unaxariisanaya hadduu doonana waa cadaabaya gaal ati gaal ma timaado xukunkiisa kuma soo degto ee waxay kusoo degtaa qof muslima oo caasiya marka caasi wey waa faasiq waa in la xiraa hadduu salaada tukan waayo markaa la dilaa xadkiisu waa qatli wey saasay yidhaha qolada xoogaa fududaysay hase yeeshe waxaa rajaxan wallahu aclam oo maaragtay adilada aada moodaa inay ku xoog badan tahay culimada mucaasiriintaah intood badanna ay maaragtay ay rajaxayaan wallahu tacaala aclam inuu qofkaasu diintuu kaga baxayo haddii uuyan salaadii tukan nasal allaha tabaaraka wa tacala alcaafiya baalinta muslimiinta ee baadiyaysanna ilahay caza wajal waxaan uga barya inuu soo hanuuniyo inuu ilahay caza wajalla diintiisa kusoo dabaalo inuu ilahay caza wajalla nagu toosiyo jidkiisa toosan sala allahu cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi ajmaciin